warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan nabadeed oo lagu qabtay deegaanka ceeldhaas kenyaanka oo lagu booriyey inay feejignaadaan kana fogaadaan safarrada aan loo baahnayn shir u qabsoomay midowda musharaxiinta ee ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya caalamkana waxaa ugu waaweyn in ka badan saddex kun oo duulimaad oo loo baajiyey sababo la xiriira cudurka koronafayras intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo sabtiya taarikhduona ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha laba iyo tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran kulan looga hadlayay arrimaha nabadda ayaa lagu qabtay deegaanka ceeldhaas waryahan cabdiraxmaan mucaawiye ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay dagaalbeeleed uu ka dhacay xadka deegaanka ceeldhaas iyo mooyaale ay ku dhinteen dhowr iyo toban qofood ayaa maanta xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka ceeldhaas mudane aadan keenaan wehliye ayaa waxa uu maanta magaalada baasir uu kulan kula qaatay shacabka halkani ku nool iyadoo kulankaasi uu ahaa mid looga hadlayay nabadda iyo sidii lagu xoojin lahaa wada noolaanshaha labada dhinac waxgaradka ka soo jeeda deegaanka ceeldhaas ayaa sheegeen inay diyaar u yihiin inay qaataan nabadda iyagoona bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqeen in ay nabadda xoojiyaan ragii maalin kastaba noo imaada oo intigaas weyn yaho noo imaada oo nabadgelya noo muujina waa mahadsan yihiin waa boqolkii mahadaan aan u celinaynaa nabadgelyadii saaki aan ku tashanay oo imbigi noo sheegay waa qaadna anaga wixii magaan ka dambe dib u socdana wixii ka geli karnaa annagana aan ka gelaynaa nabadda lagu sheegaynaa nimankan jiiraanka ah waxaan u malaynaa iyaga waaba isqaban karaan hadda oo la sheegayo iyaga waa isqaban karaan dadkaan intaan dhan ilma dhedheloo sakiiraa meeshaan ku nool waayeellaa ku nool dad jiisisha ku nool haddaan la dudo ma dudu karaan marka waxaan rabnaa anagu weliba reer baasir iyo reer iswaajinla godobaana anee dadkii alxamdulillah ceelaas iyo kamaada wajeer waa ka duwan ma hurdayna habeenkii waxaan nabadgelyaheena ku hurda karnana ma jiro tolkana nabadaa lagu dhaqi karaa madaxdeenna ilaa shalay ilaa maanta naga jirtay nabaduna ay noogu baaqaysa madaxdana sidiin ku naqaani saas waaye annagana nabadda kuwii qaata allaha naga dhiga nabadda aan qaadanna war annaga ciideenna anagaa waajib nagu tahay inaan ilaashanno jiiraamaheenana aan la heshiino anaga ay waajib nagu tahay ninoo ilaalinaana ma leh jeeshka dhulka ilaaliyo waa annaka ilaa dhulka anagu ah iskale ilaahaana makaani waana la heshiin karnaa jiiraankeenna mudane aadan keenaan wehliye ayaa bulshada ugu baaqay inay nabadda ku dadaalaan isagoona sheegay in colaadda aysan marnaba wanaagsanayn talow maqla maalin weyn waay weliba gabdhahan u leh nataka wamama wasiye shida ikitokea hadday dhibaato dhacda dadka u horreyso dhibaatada ku dhici gabdhaha waay waa runti ragga uufaka dambi unin ragga keenaya gabar ku dhimani gabar ay ku jejebi ay ku rafaadi olin uu ku gabi uu ku jejabi waxaan rabnaa walaalayaha gabdhahayow maqla habeenkii wilisha marka iin imaadaan kii waxun ka shaqayna war kuma qabadee sugdhaha war dhulkiina ajibinina war waxaan jirnaa linku qasbin war col ma rabna shalay markaan imaaday kuwa kareekaan kooda la socdaan rag nin meeshaan imaaday oo kuwii jamhuuriyaha kamid ah shalay la koolay ku arkay waxaan dahay waa soo guuriy habeen naro aniga loo jinaan saaxate adi loo jinaan saaxate cidaana la saaxa dadka kaloo badnayna meeshii ana hadda aniga waan fiirin waay dherarka aan qabay ila diina casnimadiis yaad ka soo guurtay xaggeed u guuri xaggeed u socotaa marka waxaan leenaha waxaa waaye maanta waa maalin weyn waa iswaramaqlahaynaa aniga shaqaalihiinaana waa isoo doorateen waxa liigu dhaaray waa runti kale inaan inku xukumo iyo sida caadiga ah doorashada waa jirtaa waxaan in leh jiiraamaha aan linku dirin walaalyaaliin wajeer north jiiraannimo kula joogo leeshiya ilaahay baa wax iskugu kiin daray sidaanay ujiraayeen idinkana saanay ujiraysheen adduunka ilaa yowma alqiyaama laga gaari tutaheshimu serikali ule mtu atafanya makosa atawajibika akiwa binafsi sosa waxaan ku heshiinin inta walxaadan ku heshiinin inaan nabadgelyo rabno ko ninkii dembi gala asaga shaksiyan loo raasana laba jiraama aan qadarinayna saddex hadda dhibka dhacay nabadgelyo aan doonayna waxaa kaloo ku heshiina ilaa oo nabadgelyada laga suga inaan u gudbaynin dhinaca marsamed waa maqlaysiin sooma waa ma maqasheen taas tumelewana pia pana d c c mpaka wazee watashauriana sisi tukae kwa pande ya wa, eh, wajie na hao wakae mpaka tuzungumze na viongozi na amani irudi tuko na advisor ya gavana mzee ato na wengine wengi marka waxaalena hivyo ndio tumeelewana mkuheshini saka odigashan usimame so saas kuma heshini nabadgelyo ko ninkii dembi galena asaga la qabsada laba qabiilaa laisku diraa la dhaafo jiraamahaan xishrayna ilaa oo nabadgelyo rasmi laga helaa xaduudkii u sugahay xooli daaqi hadda dhulkii barwaaqa ka jirta aan joojino afartaas qodob aan ku heshiinay subaxdii dhanka kale dowladda ayaa xaqiijisay in ku dhowaad koob iyo toban qofood lagu dilay dagaalka halkani ka aloolsamay iyadoona dowladdu ay shacabka ugu baaqday inay nabadda xoojiyaan sema watu wale wa kutoka upande huu wale wameaga ni watu sita wale wameoa upande ule ni watu tano eh, na wale wamekuwa displaced wote ni watu zaidi ya elfu mbili mia tano huko ng'ombe ambazo zimepotea wa- za upande ile ni tisini na tatu na zile ngamia zimepotea kutoka upande huu ni kama ngamia mia mbili tuko tunafanya hiyo recovery wale wana- wanasaidia upande ule na sisi pia pande hii na machiefs tunajaribu kurecover hiyo ng'ombe si kastaba ha noqotee bulshada labada dhinac ayaa lagu wadaa waanwaan nabadayna iyadoo loogu baaqay in aysan colaaddu wanaagsanayn sidoo kalena labada dhinac ay qaataan nabadgelyada cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer aad buu mahadsan yahay cabdiraxmaan mucaawiye madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa ugu baaqay shacabka kenyaanka inay muujiyaan dulqaad siyaasadeed xilli dalku isku diyaarinaya doorashada guud ee sanadka soo socda labada kun labaiyo labaatanka doctor ruuto waxa uu sheegay inay jiraan kala duwanaansho siyaasadeed haddana kenyaanku waa inay muujiyaan dulqaad mar kastaba ayuu yidhi waxa uuna intaasi ku darin kala qaybsanaantu ay dan ugu jirin kenya waxaan u baahannahay dulqaad ee looma baahno inay naceeb isku qaadno ayuu hadalkiisa sii raaciyey xilli uu ku sugnaa hoygiisa oo ku yaala miyiga sugooy ee dowla deegaanka waasingeesho hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa caddeyn qof kasta oo kenyaan ah uu xaq u leeyahay mowqifkiisa siyaasadeeda madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta ayaa kenyaanka ugu rajeeyay sanadkan sii dhammaanaya labada kun koob iyo labaatanka inay ku wada noolaadaan barwaaqo waxa uuna kenyaanka ugu baaqay inay ku dadaalaan nabad oo ayna isku gargaaraan sidoo kale kenyaanka waxa uu faray inay muhiimadda siiyaan midnimada qaranka oo ayna galgaceel isku muujiyaan dhinaca kale mister kenyatta ayaa sheegay in weli ay taagan tahay khatarta caabuqa covid 19 muwaadin walbana laga doonaya inuu ilaaliyo xakamayntiisa waxa uu sheegay hogaamiyaha dalkiin sanadkan sii dhammaanaya oo coronavirus kenya saameyn ku yeeshay waxauu sidoo kale ku baaqay in laga wada shaqeeyo nabadda iyo wadajirka guud ee dalka dhanka kale waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee kenya si loo xaqiijiyo badqabka kenyaanka inta lagu guda jiro maalmaha fasaxa ilaa saddex kun oo ciidamada asluubta ayaa gacan ka siinaya ciidamada booliiska xaqiijinta ammaanka dalka dowladda ayaa ku dhawaaqday isniintaas soo socota oo ayna taariikhdu ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bishan dhiseembar inay tahay maalin fasax ah arrintan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha isku duwidda howlaha qaranka dr fred matiangi waxa uu cuskaday qeybaha labaad iyo afraad ee xeerka ah maalmaha fasaxa qaran wasiirka ayaana arrinkani ku shaaciyay wargeyska rasmiga ee dowladda tan ayaa loo aanayay iyadoo maalmaha dabaaldegga ciidda masiixiinta ee krismaska loo yaqaano ay ku soo beegantay sabti iyo axad waxa uu dadweynaha ku dhiirageliyey inay la dabaaldegaan qoysaskoodii sidoo kale in la ilaaliyo wadajirka ee bulshada dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka mr hilary mutiambai ayaa ugu baaqay kenyaanka inay feejignaadaan inta lagu guda jiro maalmaha ciidda masiixiga iyo fasaxa sannadka cusub waxa uu sidoo kale ku booriyay dadweynaha inay gacan ka geystaan wadaagga macluumaadka ku saabsan xaalad kasta oo amni darro ah inta lagu jiro muddadan mister mudyambai ayaa ku booriyey wadayaasha baabuurta inay aada uga taxadaraan waddooyinka si ay uga fogaadaan inay shil geystaan waxauu sidoo kale kenyaanka kula teliyey inay ka fogaadaan safarada aan loo baahnayn inta lagu jiro maalmaha fasaxa si looga baaqsado faafitaanka cudurka covid nteen taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka ayaa dadweynaha ka codsaday inay ku nagaadaan halkay ku sugayihiin si loo yareeyo shilalka xiliyadan oo kale oo kordha waxaa ugu dambeyn sheegay in la howlgeliyey ciidamo booliisa si ay gacan ugu geystaan sugidda ammaanka guud ee waddanka hogaamiyaha xisbiga odm raila odinga ayaa ballanqaaday in uu dejin doono waa siyaasado hufan oo ka caawin doona in dhaqaalaha dalku korkaco in ka badan toban ee boqolkiiba sannad walba haddii loo doorto madaxweynaha xiga ee dalka ee doorashada guud ee sannadka dambe labada kun labaiyo labaatanka ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka ayaa ku adkaysanaya in ay tahay mid la gaari karo sidoo kalena ay ka mid tahay isagoo adeegsanaya khibraddiisa iyo fahamkiisa ku aadan sidii loo kicin lahaa horumarka dhaqaale ee dalka waxaan leenahay siyaasado suurtagelinaya in dhaqaalaha waddanka inuu kor u kaco ayuu yidhi mister odinga waxa uu wacad ku maray in arrinkani dhaqangelin doono haddii dadweynaha hoggaanka ugu sarreeya u doortaan waxa uu xusay in sidoo kale saadaalintiisa ay suurtagal tahay in la gaaro isagoo sheegay in uu ballaarin doono waa warshadeyaasha iyo waxyaha beeraha ee waddanka mister odinga oo sidoo kale ergeyga gaarka ee midooda afrika u qaabilsan horumarinta kaabayaasha dhaqaale ayaa dhanka kale ballanqaaday inuu sii wadi doono ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka sida dhismaha waddooyinka si dalka loo furo loona fududeeyo warshadaha oo door muhiima ka qaadan doono ajandihiisa horumarineed
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi din ayaa sheegay inuu diyaar u yahay xal nabadeeda in lagu dhammeeyo colaaddii maalmahan ka taagnayd magaalada boosaaso khudbad uu jeediyey xale ayaa siciidani waxa uu sheegay inuu doonayo in xal aan ahayn mid militari lagu xaliyay xiisada ka taagnayd magaalada ee boosaaso maruu arrimahani ka hadlayay waxaa hadalladiisa ka mid ah iga horreysay ee mas-uuliyiinta kala duwanaa ee u tacsiyeysay dhammaan intii ay wax ku soo gaareen shaqaaqadii ka dhacday magaalada ganacsiga ee boosaaso oo isugu jiray mas-uuliyiinta dowladda iyo waxgaradka kala duwan ee puntland iyo dadka soomaaliyeedba ee uga tacsiyeysay intay wax gaareen waxaan aniguna maanta caawa rabaa inaan ku biiriyo in ilaahay u naxariisto intii halkaa ku dhimatay u boogadhayo intii ku dhaawacantay uga tacsiyeeyo intii waxyeelada kala duwan ay ku soo gaareen iyo inta barakacday ee bulshadii magaalada boosaaso ah waxaan la qaybsanayaa xanuunka muddadii hadda shaqaaqadu socotay aan la qabay oo habeen iyo maalin ula soo jeeday sidii arrintaa loo xakamayn lahaa waxaan u rajaynayaa magaalada boosaaso oo ah magaaladii la magac baxday boosaasodii nabadda boosaaso deeqa inay nabaddeedii ahaato waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka kala duwan ee reer puntland gaar ahaan kuwa hadda ku sugan magaalada boosaaso inay ka shaqeeyaan nabadda inay ka shaqeeyaan xasiloonida inay ka shaqeeyaan in magaaladu ay ku soo noqoto sidii dabiiciga sida horey ay dowladdu marar badan u cilaamisay dowladdu dadkeeda dagaal kuma wado diyaarna uma aha inay bulshadeeda dhexdiisa ay xabad ka rido ciidanka dowladdu waxay u dhisan yihiin oo sharci ay ugu dhisan yihiin inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka bulshada reer puntland waxaan halka uga baaqayaa dhammaan dowladda horena u amarnay in ciidan dowladeed xaaladda hadda boosaaso ka jirta uusan xabad ka ridi karin ku sugnaadaan goobahooda qabsadaan shaqooyinkii sugidda nabadda ee caadiga ahayd ee hayn jireen ee boliisku hayn jiray waxaan halka baaq uga dirayaa dhammaan dadkii barakacay ee ka maqan magaalada boosaaso inay dib ugu soo noqdaan guryahoodii waxaan dowladda sida aan horay ugu saarnay guddiyada ka shaqaynaya ee heerarka kala duwan ah heer gobol gobolka bari degmooyinka boosaaso iyo carmo iyo degmooyinka kale ee dadkaasi gaareen mas-uuliyiinta ka shaqaynaysa iyo mas-uuliyiinta wasiirada ah ee maanta ku howlanaa sidii dadkii barakacay ay u gaari lahaayeen oo wasaaradda arrimaha guduhu ay hogaaminaysay waxaan iyagana farayaa in ay gargaarka bini-aadamnimo ay wadaan ay sii kordhiyaan iyaga iyo dadka muxsiniinta ah ee ganacsatada ah ee gacanta ka siinaya waxaan rajaynayaa bulshadaasi inay goordhow ku soo noqoto hogaanadoodii guryahoodii oo nabad ah waxaan halka u sheegayaa dadka in dhammaan hay-adaha dowladda iskuullada jaamacadaha xarumaha caafimaadka dib ay u shaqaygalaan birito oo ugu horrayso dekedda magaalada boosaaso waxaan halka eh, runtii ka caddaynayaa brobagandada faraha badan oo dadka khalkhalka gelinaysa in laga daayo in nabadda laga shaqeeyo in nabadda loo dowladda waxaa ka go-an inay nabad qaadato wax kastoo dhacay wixii dhacay waa dhaceen sababahay u dhaceen anagu hadda ma rabno inaan dabagalno wakhtigeeda iyo xaajadeeda wakhtigeeda laga qaybgalayaa dadkii ciidanka dowladda ahaa dadkii dowladnimadu tababartay iyo dad shacab ahaa oo runtii qaybo kala duwan ka tirsanaa in man habaabin darteed iyo caadifad darteed inay dadkooda u baabi'iyaan wax dhici jira ma waxaan rajaynayaa arrintaas bini aadan waa khaldama ilaahay baa macsuum ah wixii khalad dhacayaa lagu sii adkaysan raganimo maaha inaad ku adkaysatid khaladaad dowladnimona maaha inaan nidhaahno wax walba een- een- een- een ciidan baan ku xallinaynaa waxaan aqbalaynaa xalka nabad
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan la yeeshay dhowaan xubno matalaya midooda musharaxiinta oo ay ka wada hadleen dardargelinta iyo hufnaanta doorashooyinka tabashooyinka jira ka hor shirka lagu wado in toddobiyo labaatanka dhisembar muqdisho uga furmo golaha wadatashiga ee qaranka soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doona qeybaha bulshada oo ay ugu horeeyaan ururada bulshada rayidka si uu u dhageysto taliyoonkooda ka hor shirka golaha wadatashiga qaran ee dalka soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta shaqo joojin lagu sameeyey labada agaasima guud ee shaqada laga joojiya ayaa lagu eedeeyey ku-tagrifal awoodeed ku-xadgudub shaqaale anshax xumo xurmad la-aan iyo khilaaf soo noqnoqda ee u dhexeeya agaasimo xeediyada wasiirka wasaaradda diinta xukuumadda soomaaliya cumar cali rooble ayaa shaqada ka joojiyay agaasimihii guud ee wasaaradda cumar faaruuq cabdicasiis cusmaan waxaana uu xilkaasi si ku meel gaara ugu dhiibay xasan cabdiraxmaan xuseen oo hadda ahaa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kulan lagaga hadlayey dhibaatooyinka deegaansiga dhulka iyo qaybsiga bulshada dhexdeeda ayaa lagu qabtay magaalada jigjiga si-aad bushuucsane ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya
kulan uu soo qaban qaabiyey xafiiska horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka soomaaliya oo ay ka qaybgalayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale xukuumadda ugu sarreysa deegaanka soomaalida oo uu hogaaminayo mustafe maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida cabdiqaadir raciid daahir wasiirka horumarinta magaalooyinka dowladda deegaanka soomaalida ayaa sheegaya kulankan inuu yahay sidii wax lagu sixi lahaa islamarkaana waxyaabihii qaldamay dib u eegis loogu samayn lahaa kulankan ahmiyadiisa iyo waxyaabaha kulankan u daaranaan doono ayuu ka warbixinaya wasiir cabdiraxmaan ciid daahir marka inagoo taamaanka ku hayna inaynu ka tashanno maxaynu saxnaa dhinacayna maxaa qalab jira dhinaca kale maxaa qalab jira saddexdeennan u muhiimsan ee shaqadan ayna khusayso wixii ay tahay inaynu saxnayn la saxweyn mashaariicda dhismaha saddex qaybood baa laga eegaa marka la eegayo qaab socodkooda wakhtiga loogu talagalay inuu ku dhammaado mashruucii miisaaniyaddii loo qabtay inuu ku dhammaado iyo heerkii darajo standardga tayadii la rabay inuu ku dhammaado saddexdaa markaad eegto mashruuc saddexdaaba intuu mideeyo ku dhammaadaa deegaankii inaynu jiro ugu malaynay wakhtigii la rabay ku dhammaado miisaaniyaddii lagu bilaabay hadday toban milyan ahayd ku dhammaada tayadii la rabay inuu ku dhammaada mid waxa laga yaaba waqtigiisi ku dhammaada inuu jiro mid miisaaniyadiisi ku dhammaada laakiin mid saddexdaba isku keenaya oo saddexdaaba laga helayo aad iyo aad buu yari mustafe maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida ayaa kulankan ka hadlay isagoo xusay inay muhiim tahay in dadka qandaraaska la siinaya ay hubiyaan tayada shayga ay qaadanayaan islamarkaana loo baahan yahay wax taya leh in deegaanka lagu soo kordhiyo lacagta faraha badan ee si habqanka u soo gelaysa si aan nidaam iyo xogta lahayna qof walba access ugu helayo ayaa ka mid ko meelaha qaarkood dadkii xoolodhaqatada qaar bay waraajo iyo sidaami iyo ufrac waraajo iyo koofur iyo hadda inay xoolo u kacaan maraykan kulankan ayaa ah kii koowaad oo uu soo agaasimo xafiiska horumarinta magaalooyinka kaasoo ka qabsooma magaalada jigjiga siyaad bashuuc sani siyaad hersare idaacadda star f m magaalada jigjiga
dhanka wararkii ugu dambeeyay caalamka shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga ee dunida ayaa hakiyey in ka badan saddex kun iyo shan boqol duulimaad isbuucan iyadoo lagu guda jiro maalmaha fasaxa sida laga soo xigtay flightware dot com ugu yaraan saddex kun oo duulimaad ah ayaa la baajiyey adduunka oo dhan maanto keliya shalayt ayay ahayd markii sidoo kale ku dhowaad laba kun afar boqol oo la hakiyey iyadoona kow iyo toban kun oo dib u dhaca uu ku yimid ee duulimaadyo ah dhanka ciyaarahana ee maanta waxaa jiraan kulamo ka tirsan horyaalada kale sida horyaalka dhankaas ee turkiga kooxda galatasaray waxay qaabilaysaa antaliaspor iyadoona aan la dheeli doono kulamada horyaalada kale sida premier leaga iyo laliga santede italiano france leagon iyo bundusliigaha beri ayay ciyaaraha ugu badan ee dhici doona lix iyo labaatanka ee bishan kulamada la baajiyey isbuucan liverpool iyo lils wolf iyo sidoo kale woodford halka kooxaha benley iyo everton kulamadooda ay baaqdeen ee berito ayayna dheeli lahaayeen sababo la xiriirta xanuunka coronavirus ayaa si weyn ama si xooliya ugu fidaya qaar ka mid a ciyaartooyda iyo shaqaalaha kooxahaasi haatana kusoo dhowaada fariinta covid 19 waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka covid nteen iguma dhacaya diinta islaamka ayaa ku faraysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari